هذه امبيريا هذه اندوزيا بالفركين اي فرلي خلين اي دوني Diplamada kusoka, tunkisire, silahoe dakiga yale. Lamba dinishe, makalekro. Lamba dinishe, makalekro.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meelwalbiisi roogaha ka dhowaada barnaamijkii dhalinyarada oo idinku baratan toddobaad walba xilligan oo kale inaysu ku dhugansataan warbaahinta raadiyo warsan toddobaad walba xilligun oo kale ayaa unku baratan inaysu inoo dhugunsataan warbaahinta raadiyo warsan moojada siyati isiyad dhabiisin lama una oo hawada xasiinka maryaana barnaamijka dhalinyarada oo toddobaad walbana ku ka hadlaan waxyaabihii ka jaran deegaanada koonfur galbeed ama hadalhaynta bulshada ka nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada madaxda kumeeldeerka ee maamulka koonfur galbeed ee baydhabo barnaamijka toddobaad welba haddii ilaahay raalle ka nagada wasiirada shashal duwan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiru dowliyaalka wasiiru ku-xigeenadaya toddobaad welba kii kacazuman iyo wanoola qeyb qaadalaayeen dhalinyarada qeyboja shal duwan ee beledka kan baydhabo ee caasimadda kumeeldeerkanga koonfur galbeed toddobaadkan kangana haddii ilaahay raalle ka nagada midba una kafiiriya doonne ama una ka falanqeeyo doonne shaqayarada ka jarta magaalada tanbaydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyagoo martinii la-igi wasiiru ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bashiir sheekh cabdi iyo weliba ciidan iidow eedan oo ku mid ah dhalinyarada magaalada tanbaydhabo shaqalaantaka ee waana edadkii walhabaradii cali dhiidhasaas oo kale maybuwa qof aqoonle islamarkaasna ah macalimiinta walka barow qaar ku mid ah jaamacado ku yaalan beledka kambaydhabo gaar ahaan jaamacadda khayra university oo haddii ilaahay raalle ka nagadoon un guud ahaanba ka fiiriyo doonna sidee lunku baha koro shaqayarada deegaanka sidee shaqada dhalinyarada walhabaradan shaqo an helaayaan iyagoo haddii ilaahay raalle ka nagada barnaamijka muddadiisa hawada ka jara su-aalo iyo dood wadaagna dhamara doonta dhalinyarada barnaamijka martada ka ee macalinka iyo wasiiru ku-xigeenka wasaaradda iyagoo dhinaga kalen un qadka telefoonka an furo doonna dhalinyarada xaafadooda roogaan fursad unu siiyo doonna siiyo wasaaradda ama wasiiru ku-xigeenka walyaabagii ku ka-eedan shaqalaanta ka jarta beledka kambaydhabo kaalintii ku qaado maadaama wasaaraddii iyo ata wasaaraddii lanka magadari shaqaalaysiinta da-yarta walhabarati islamarkaasna haddii ilaahay raalle ka nagada toddobaadkan kaga martaniinka eeyi wasiiru ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka toddobaad walba xilligun oo kale ayaa ku bahe warbaahinta raadiyo warsan antii una barnaamijka aan gudagalna mayba haddii ilaahay raalle ka nagada una fiiriyo doonne qadka teleefoonka dhalinyarada noo kala qeyb qaada doonta aqoon-yahanada oo ku mid ay calidhidha macalimiintii baydhabo walka dhikaay oo fikrishay wali ku ka-eedan macalimiinta reer baydhabo ku ka hadla doonaan mayba kale saas oo kale una ka fiiriyo doonne haddii ilaahay raalle ka nagada ciidan iidow eedan oo isuun ah da-yarta walhabarati oo shaqalaanka ee baydhaba wasiirka yanay la fadhi run ahaantii falanqeeyo doona barnaamijka intii un gudugalna to ku mid ee kaalmo suugaan
dhogortiyo dhaganoo dhagmaadayaan taisi iyikiide ibaditeen dhasiye malaayka dhoobo ibajey andhamaadane madhamaate dhadhay koryo
waayahay dhugunsadayaal meeluku ka gudubneen heesaastoyti owsa ka luuqayaay muxdiin maanay ama muxdiin mustaf lama daarashooda dhalay kariyow oo hayti heesun unku tiragalnay ini una ka daafurana barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan kan eh sidaan horey basiinka sheegay dhugunsadayaal barnaamijka mayba unu ku ka hadala doonne shaqayarada ka jarta beledka kambaydhabo gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maybana marti ka ah barnaamijka wasiiru ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mayba saas oo kale ee la fidhiya stuudiyaha radio warsan ciidan iidow eedan oo ee dhalinyarada walhabarati islamarkaasna shaqalaanka ee beledka kambaydhabo cali dhiidha oo ku mid ah macalimiinta walbarayaalka jaamacado ka yaalan beledka kambaydhabo gaar ahaan jaamacadda khayra university haddii ilaahay raalle ka nagada guunsodiyaalka ni- maybaa qadka teleefoonka qadar yarka dibsiyada una balse intii una qadka teleefoonka indeerna ku hor eena maybaa xaka dhawaayay martada barnaamijka iyo lusugun stuudiyaha radio warsaq markan koreyta maybaa xaka dhawaayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed bashiir sheekh cabdi mudane wasiir haka dhawaa
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني marka hore idaacadda warsan mas-uuliyiinteeda iyo wariyayaasheeda iyo bada saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Ku celiya marka. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Een, marka hore idaacadda warsan mas-uuliyiinteeda iyo wariyayaasheeda iyo baha saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waayahay n saas oo kale wacalaykum salaam waraxmatullahi mibaa ka dhawaayay dhalinyarada barnaamijka martada iyo kalee macalin calideed ah oo kumid ah baryaalka jaamacadda khayr university islamarkaasna eh qof dhuun dalale shaqalaanta ka jirta beledka kambaydhaba mudun iso baydhabo n goobroog an hay di yarta shaqalaanta ina derbiyaalka marbadan shaayga la dhami caleyha ka dhawow بسم الله آه الحمد لله إله واسكره محدا كدب وحاسكره آه دمان دكي مارتي ميشان نقصو انفاس دقريه يو مارتي آه نقصو عزومي آه كل يعدين وكو سلامة يا حسن صاحبكي آه دمان دلين يرد مارتي هادن دقيسينا يو مارتي و إذا عدو دقع وتاقا يو مارتي مانتو كي دو دودا قاني مارتي برمامشن دكا دعر رو مانتا oo rabo inay maqlaan maarti waan salaamaya Ee, anigana doctor cali diida maxamed cali dhaabare si wanaagsan Ee, waana kusoo dhawaay barnaamijka xasan eedyada aan mahadsanta saas oo kale een iidin iidow eedan waa qof dhalinyaro ee shaqalaanag ee beledka kambaydhaba barnaamijka dhalinyarada iyo todobaad kun martibkey eedan ha ka dhawaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Eh, magaagay waliba lerey eedan iidoo eedan oo ka nool magaalada tanga ee baydhabo oona eh dhalinyarada shaqalaanta ka ee magaalada tanga baydhabo marka eh,
waayahay ciidan eedyada aan mahadsanta dhugunsadyaal barnaamijkii iyo horay angalana maadaama martadii ana xaka dhawaayay barnaamijka eena marka anka horreyta mayba een haddii ilaahay raallo ka nagada su-aalo anka horreyta hore ka doobna wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqadii shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed bashiir sheekh cabdi een mudane wasiir een marka anka horreyta een eedyada aan mahadsanta casuumaada sida una keen casuumna idiin ahanin qaabili keenka mahanaqaana een marka kale een marka een koowaad dabcan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo qusayta shaqada iyo walayla shaqaalaysiyo ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maadaama een wasaaraddii wasaaraddii shaqada ata da-yar eed an fara badan islamarkaasna xaani dalka dibadiis walkabarad iyo xaani dalka gudaad iyo walkabarada bishaqalaan iyin een wasaaradda arrintaasi ma in ku qorshaysan sida sifadaha ay iniya an maarayta maadaama hindisi sharciyeedkii in ka horreeyay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo ha hor dhigdi baarlamaanka si saxa ilanka ansaxay een een kaalin inta leegtinku ka eedin in la shaqaalaysi da-yarti gudo iyo dibadda waxa ka baradeena hadda een derbiyaalka fafidhiyana haddii aad fiirida beledka baydhabo een baaqmuundo dabcan inta badan ka ah ha ka dhawaa
Een, بسم الله Een, xasan aadaad u mahadsan tahay Een, barnaamijka waxaa waaye een, dhinaca shaqada hadda markaan ka hadalno een, dhibaatada jirta waan ognahay dhalinyarada een, kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed een, shaqo la-aan baahsan baa jirta dhalinyaradii wax soo barteen oo mataqaanaa shahaadooyinka haystay een, kulligood baagamoodo waaye een, dowladdan haddee xaaladeeda wada socotaan oo awood hadda ballaaran oo wax walba lagu shaqaalaysiiyey iyo bajeed lama hayo een, sidaa darteed een, annaga waxaa noo qorshaysan dhalinyarada inay shaqo helaan een, in shaqo abuur loo sameeyo Ee, mataqaanaa barnaamijyo hadda shaqo abuur oo badanna hadda way socdaan oo dowladda iyo isla wadaan maxaan ku dhahaa hay-adahan hadda u n-ka sida hay-adan i l o oo kale sida unid oo kale sida mataqaanaa u n d b oo kale iyo hay-ado kaloo fara badan barnaamijyo shaqo abuur oo mataqaanaa dadka reer koonfur galbeed xirfado kala duwan loogu abuuray ama loogu sameeyey oo kuwana dhammaadeen kuwana hadda socdaan waa ay jiraan Ee, xagga shaqaalaysiinta haddaan usoo noqdo ee, shaqaalaysiinta waxaa waaye een, hadda si aad u ogtihiin baa waxaa dhajisan ee, dhowr laatan boos tiro lixdan qof ah oo walla bangigu ay noogu deeqeen baa jirta oo shaqaale ah oo dhalinyarada reer koonfur galbeed ee wax soo barteen la rabo in lagu shaqaalaysiiyo ayadana kolley procedureka loogu talagalaa loo mari doonaa guddiga shaqaalaha rayidka ah ayaa mataqaanaa soo dejiyay iyaga ay taxaamada qaadayaan waxaana loo qaadan doonaa dhalinyarada reer koonfur galbeed ee wax soo barteen haddii ilaahay idmo bisha shanaad ama bisha lixaad- bisha lixaad haddii la gaaro oo lixdankaa qof la shaqaalaysiiyo oo borsooskooda u dhammaado tiro kale oo shaqaale ah oo intaa ka badan haddana waa rajeynaynaa insha allah dhinaca shaqo abuurka barnaamijyo badan baa jira hadda oo hay-ado badan iyo meelo badan aan la sheergaraynay oo aan rabno inaan shaqo abuur dhalinyarada reer koonfur galbeed aan maxaan kuraa ugu samayno hadduu alla idmo haddii ay mashaariicdaasi soo hirgalaan ay soo dhammaadaan hadda maanta oo ugu dambeysay barnaamijyo badan oo hay-adda ilo iyo annaga wasaarad ahaan aan ka wada hadalno oo aan ka shirnaa jira Een, maxaan ku rahdaa marka waxaa jira wax een, magaalada waxaan rabnaa inaan ku samayno een, daraasaad ama assessmenti dadka shaqa la-aanta ah ee baagamuddada ah iyo qaabkii shaqa abuur loogu samayn lahaa iyo shaqa abuurka dadka ku habboon hadda shaqa abuuro fara badan waa la sameeyey marka wixii arrintii waxaan rabnaa marka inaan dabagal aan ku suubino oo magaalada dhan dhalinyarada een, dumarka dadka shaqa la-aanta arrintaas asmentiga markaan dhamayno ka bacdi in aan la sheergarayno hay-adaha ay khusayso in dhalinyarada shaqa abuur loo sameeyo ee, wixii la shaqaaleyn karo oo la shaqaalaysiin karo oo mataqaanaa awoodda dowladda ah la shaqaalaysiiyo dee duruufaha iyo xaaladaha jirana waad ogtihiin oo taas iskaga warrami mayno awood badan ma jirto haddana wixii karaanka annaga ah oo ka xukuumad ahaan ama ka wasaarad ahaan awoodda annaga ah in aan qabanno waa waa naga go-anta
eediyada ama hasanto mudane wasiir calidida waa qof oo khibradayahan eh ama waana og waxyaaba ka jiran deegaanada koonfur galbeed waana eh macalin walkadhigow jaamacadda khayra university n cali n dabacan barnaamij korea aan furani ha ka dhawaati n wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalo yani kale ee marta barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan n haddii la fiiriyo macalimiinta kaalinganta le ku qaada koran silinku baxa shaqalaanta ka jarta deegaanada koonfur galbeed
bismillah xasan aada umahadsan tahay mar haddana waan kusoo dhawaay mar labaadna waan kusoo dhawaanaa hadda horta maanaa haddaan nahay horta eh, macalimiinta eh, eh, jaamacadaha ama macalimiinta maaragtay oo degmada maaragtay baydhabo ku sugan Eh, shaqo darre waxaa jirto shaqa eh, waxaa jirto waxa la dhaho job disaster waxa la dhaha jirto shaqo darre aada u weyn oo manaha aada u baahsan baa jirto dhalinyaradii maaragtay tiradooda ay soo wada buuxinayaan Eh, wadooyinka haddaa tagto wax fadhiyo waa dhalinyaro Eh, maaragtaye casirkii maaragtay wax wadadan isla soo fadhiisto maskaxdaada ma siisan kartid Eh, tirada shaqa darrada soo badanayso iskuullihii oo laga soo qalin jebinayo sanadka sanadka ka dambeysa laga soo qalin jebinayo tiradii ardaydii oo iskuullaha soo dhameeya ama jaamacadaha soo dhameeya oo isa soo gaarahayo iyo shaqa darradii Eh, madalan tusaale markaan kasoo qaado waxaa laga yaabaa kun arday inay jaamacada kasoo baxeen oo maaragtay degmada kusoo laabteen magaaladay joogaan sanadka iyagoo wareegaya waqti ku dhamaanaya haddana kun kalaa kusoo gaari maybe marka meeshaas waa waa waa waa a good number of maaragtay jobless ah maaragtay joogo Eh, marka anaga maaragtay kaalintaan ka qaadan karnaa waxay tahay marka maadaama hadda iskuullo badan ay jiraan Eh, dadkana maaragtay dad educated ay yihiin Eh, maadaama ay ay xaaladdan isaa iska tahay oo shaqo darrada iska badatay eh, waxaan ka waxaan waan waxaan meenaha kaga hadli lahaa arrintaas maaragtay ardayda unbaa dadka wax soo bartay iyagaba meenaha inay samaystaan maaragtay eh, job creation waxaa jiro mogta individual job creation waxaa la dhaha jiro qofka biniaadanka shaksiyan ahaantiisa isaga maaragtay uu uu maaragtay shaqo abuur samaysan karo Eh, maanta waa aragtiin eh, dawladeena maaragtay waa dawlad maaragtay waa waa weak government aan dhihi karna dawlad maaragtay hadda maaragtay soo kobcayso hadda socoto waay Eh, eh, so- so- sociality maaragtay social eh, structure-ka la dhisaya governmental structure la dhisaya eh, eh, job creation-ka lagu jiraa dhalinyarada menaha waxaan kaga qayb qaadan karnaa anaka inaan ku waanino amba aan ku hogaamin karno inay maaragtay their own institution ay furan karaan ee magaaladu ay weyn tahay oo maaragtay qof walba soo barto oo soo wax soo barto oo maaragtay inuu horay uu derbiga kaga aadin maaha Eh, marka intaasaan kaga qayb qaadan karnaa qof walba individual oo maaragtay wax soo barteen maaragtay waan waxaan dhihi lahaa maaragtay job creation individual aa jirto maaragtay ha samaysto Eh, waxaan kale kaga qayb qaadan karnaa inaan maaragtay sameyno oo maaragtay eh, eh, set up of improvement and implementation of eh, job creation wax ladaa inaan sameyno ka macalin ahaan maaragtay ama macalimiinta maaragtay jaamacadahaas ku imaadaan aba maaragtay macalimiinta maaragtay iskuulaha maaragtay deegaanka ku yaalo isku imaadaan safad maaragtay dawladana looga heli lahaa eh, maaragtay eh, shaqo maaragtay ardaydan eh, dhallinyaradan oo hadda young generationkan maaragtay hadda soo kacay ay shaqo uga abuuri lahayd iyo hay-adaha maaragtay inay ay ay ay fire of pathway of recruitment ay sameeyaan recruitmentga ay qaadanayaan amba shaqaalaha amba shaqaa dadka ay qorayaan mid faya ay ka dhigaan waxaala maaragtay oo waxaa jira mogt- eh, implementation job creation oo maaragtay through planning lagu gaaraa jirto marka anaka kamacalin ahaan markaan amba maaragtay dhanka maaragtay eh, eh, aqoonyaanta markaasaan dhankaasaan kaga qayb qaadan karnaa waana maxasan tahay xasan ciidiyadaan mahadsanto saas oo kale mayba aan gudubay eedan iidow eedan oo ah usuuna qof dhalinyaro ee run ahaantii walnaha ka baradii na aqoonna le isla markaasna baaqamuundaka ee isla beledka kambaydhaba mudduna usuroogi eedan een may isleta shaqiyaradan hata jirta sababa an ata maadaama isingatin dadkii walabaradii deegaankina riidanka nagatan wal- wadankiisi walanbara tagna wadanku iyo wadankina shaqa laantanka jarta may isleta shaqiyaradan walku kubaha kor
hasano horta eedan mahadsanta boqolkiiba boqol ee dhooyinka marlamada ay dhawaatay aan weliba ahaa dhalinyarada eh, kumad eh oo baydhabo ka nool oo shaqo laanta muddo oon magaalada ka nool weliba ahaa dhalinyaradii walaha ka baratay dalkan kenya ee abaarna ka sugan magaalada tan ee baydhabo Eh, eh, horta barnaamijkan hor hoos ho- eh, ho- hor guda gala waliba ee eh, horta magaaladii horta dawey oo aan aan xaaladii ahaantay markaan fiiri magaalada horta shaqo sida aan malay oo shaqo badan ku jirta Eh, so that iyo oo shaqo badan ku jirta maadaama oo dhina- dhinay dawladda jawaabna fiiradoona dawladdana weli waa hadda horan sii koraayta laakiin wali jiraan ewal oo discrimination mamusho ilaa hadda aan- aan fahmo waa jiraan Eh, marka tan aan waliba ir lahaayay horta cadaalad hala sameeyay marka hore dawladdu haddii horan soo talafado dhalinyaradii ee iskar qubsadaana magaaladii horan ka talafado horta cadaalad hala sameeyay ad- eh, marka eh, cadaalad hoo la sameeyay walwalba hagaagayaan Eh, wali aragaase eh, dhalinyaradii un kumadeena oo hega wadankan walhanbaraday oo mudana wad- magaalada roogo ilaa hadda markii un wal abalay garayno mase meel walba wali arga jirna ee shaqa laha dhejiyo oo meel walba laha ka dhejiyo qof walba oo abalay gareeyo oo sidii us ataanshay ka dhigo mase ka baaso Eh, ma aragahayna shaqo oo oo oo saas amal aan dhejiyo tan kale waliba meelo ku jirta oo un- aan ahaantay maanta ka falaqaayay eh, waliba ku jirta eh, shaqo dhinaca shaqada hoob aanu ku ramo oo dhinaca dhalinyarada aanu ku ramoon dhalinyarada meelin eed iyada an ka dhabaataysiinyin wala walahanbaradayna wadan show hooyo wadankii ku kooyan oo wadankii walahanbaradayna kan ii dhalinyaro maanta aqoon le un ana oo wadankii kaana walahanbaranay oo maanta wadankii kaana intii aan aqoon iyo walwalba aanu ka kordhii lahayna derbiguna ku fadhin taas eeda aan kuma marka wala er lahay eh, eh, dhinaca dawladdana wala ku obsado lahay horta meelo wala leero hal sameeyey eh, waleero hal sameeyey ee dadka ee, Cadaalad.
cadaalad waleero hal sameeyey marka ee wartan kale oo waliba email ka jirta waliba eh ee muddo intaas dhan aan magaalada rogo internetka qad walba oo laha geli hoo laha geliyona ad apply gareyto shaqadii ad apply gareyto meel ad ka apply gareytan laka iloobo magaca kiika ee that's why mausha ana ee, barnaamijka meel ku jira ilaa hadda aan fahmi waysana markaan wali la erin lahay ee dhinaca ee, ee, madaxdan ama dawladdan wali ku cusudi lahay maadaama shaqo yarna magaalada ku jirta oo shaqo yaraana magaalada ku jirta fee wala ero hal sameeyo oo cadaalad hal aan sameeyo dhalinyaradii ay la ernay ee, hebel inta ku edi hebelna inta ku midoobi marka magaaladii wallahanbaradayni waato magaaladii tan ee, wali erin lahay dhalinyaradii taana wali haddii dalka jiraan ama dibada jiraan ama kenya jiraan ama wadme jiraan walay ha ka faanahay wadankan iyo leeyan wadankan ho wadankii kan unayna maanta unugyaha koreyn comment waxun unukubiina oo ee, jawaabo qaldan unukubiina hoona nahanawa oo niyo korama magaaladii xaaladii koram nahaneer jawaab qaldan unukubiina dhabsheelad laakiin wali fayle ee magaaladii taanahoob unu roogna su-aali nahnoo weydi ama nahnoowa ah war magaalo fayle koyni ee wadankan koyni walow un walahan baranayna wadankii kan alxamdulilah maantana sidii unu fadaani iyo kusii faylya fadahayna intii hore un sii socno marka meelo laku faday taas laakiin wejiga maanta meelo kuma wadaan aragahay weji noocaasee maka aragna marka waliba ku usudi lahay dhinaca dawladda ama madaxdeena wali ku usudi lahay meelo wal cadaalad la roob ma jiraan cadaalad hal ku sameeyo saasaan ku bahla eedyada aan mahadsanta na na eedin mayba sheegay ini oo een, haddii shaqo yaraan jarti maadaama haddana haddii shaqooyinka ada ablaad garaysaba qof ka qadariyown aan lahayna welibna cilada ku teeganta dhinaca mas-uuliyiinta waanu soo baaqnaan diri een wasiiru dowlaha ayaaba martaniga le een mudane wasiir een dhiigahayta sheekada een dhalinyarada dhaliili oo maybwa een shaqooyin meelyaalahan haddii aad aragdo ka shaqayta sidii aad shaqadaas aan gala lahaytay ma jaraan wal oo een qiimeyn ama qadarin la ka qadariyo ama wal oo een haddii ilaahay kiin roonyi la kasoo biyaayo shaqadii haddii allah garay talxaqi tehra umale magaaga miila la ka helmaame een arintaas way may ku jara may sasin ku qorshaysan haddii jarta ini sidii arintaas lun ku sii gudubi lahaayo oo qofka da-yar ah codsi gudbiisada ama shaqo meelka dhejin usa allah garay si usa shaqadii ka helo lahay cadaalada dhalinyaradii maadaama ihin dadkii wal dalkii hambaradeen miilii wal hambaradeen anta ed
bismillaah xasan waa mahadsan tahay dhanka shaqada hadda markaan ka hadlo shaqada horta dowladda ama shaqaalaha dowladda waxaa u xilsaaran guddiga shaqaalaha rayidka ah shaqooyinkuna way badan yihiin sax shaqooyinka hadda meelaha laga helo waa hay-adaha samafalka iyo dowladda waxa ay soo dejiso oo mataqaanaa ay guddigaasi ay noo qaabilsan yihiin hay-adaha marka itixaamadooda inta badan dowladdu maba ka warqabto oo ayagaa qaadaan cadaalad iyo cadaalad darro waxay ku sameeyaan qaamahainahaa tan xagga dhanka dowladda guddiga ayaa u xil saaran wixii shaqaalaha rayidka ee dowladda ah guddiga ayaa itixaan ka qaadaan marka taas marka waxaa waaye guddiga waxaan ugu baaqayaa inay cadaalad sameeyaan dhallinyarada reer koonfur galbeed waa way maqlayaan ra'yigooda iyo fikirkooda in marka dhallinyarada cadaalad loo sameeyo dhanka itixaanada guddiga mataqaanaa shaqaalaha rayidkaan ugu baaqayaa tan kaleeto shaqa la-aantu aad bay u badan tahay waxaa dhacaysa hal boos in ama labaatan qof ama toban iyo shan qof ama labaatan ka badan ay u surtamaan marka cabashana mar dabcan mar walba way jiraysaa sababtoo boos hal qof laga rabay oo toban iyo shan qof ama labaatan qof ama labaatan iyo shan qof ay u tartameen haddii xataa cadaalad la sameeyo yani dad badan oo dad ka mid aan ku qancaynin in cadaalad la sameeyey wixii waa hal boos dadkiin u tartamayana waa badan yihiin shaqa la-aantuna aad bay u baahsantay shaqooyinka mataqaanaa la helaya ama lasoo dhejinayana aad bay u yaryihiin ma isuma wax isu miisaaman ma aha shaqa la-aanta ka jirta koonfur galbeed iyo dhallinyarada wax soo baratay iyo yacni shaqooyinka yaridooda wax isu dhelitiran maaha marka dabcan cabashana hadda way iska jiraysaa laakiin saas ay tahay annaga ka dowlad ahaan ka wasaarad ahaan waxaan ugu baaqaynaa guddiga inay cadaalad u sameeyaan dhallinyarada maadaama cabashada ay badan tahay
een mudane wasiir een mayba itina wasaaradii qusayti shaqo la-aantaan guddiga shaqaalaha rayidka mayba hooseeday wasaaradda ma ah guddi madax banaan een haddii iyo een waaba la sheegay inay u jiraan cadaalad darro ama imtixaankii cadaalad darro laka qaadayo oo da-yartii sidii war anfadaasi anayn helaana isinka wasaarad ahaan may ero koro waajiba siin ku saara maadaama guddigiiba isinsan hooskoyow ini arrintaasuy isin gudagalana xogtiya walku ogaatan si da-yarti shaqadii nidaamkii oon weydiin ama processkii ama wadadii oon marayn yoo ka helaan bismillaah xasan waa mahadsan tahay annaga horta waxaa nala magacaabay shaafilka had u dambeeyey gaar ahaan aniga markaan iska hadlo bishii august kowdeedii haye muddada hadda aan joogno oo lixda bilooda ama toddobada bilooda wax la soo dhejiyey oo shaqa mataqaanaa itixaan la qaadaya waxaan u malaynayaa shan boos baa jirtaan u malaynayaa oo maalmihii aan cusbayn ahaa xataa xogtooda aan aada ula soconin wax kaleto oo hadda aan ka warqabay ma jirin wax cadaalad darro oo hadda mataqaanaa shaqaale itixaankood lagu maamulay ama dhacday oo ani aan ogahayna ma jirto waxaa keliya hadda aan mataqaanaa aan ogaan karaa arrintaasi cadaalad darray u dhacday iyo cadaalad bay u dhacday waxaan dhihi karnaa hadda shaqaalaan hadda dhijisan markiiba hawshooda mataqaanaa ay dhammaato ama aan ka hadli karnaa hadda ka hor barnaamijka aniga ma ogeyn cabashada waan maqlayay dhalinyarada saaxiibkii hadda warkiis waan maqlayay dhalinyaro kaloo saasoo kale dhahaysa waan maqlayay laakiin wixii aada og tahay baa wax laga sheegi karaa wixii naga horreeyey waxba hadda anugu maba ogeynba waa iga horreeyeenba shaqaalahan yaroo hadda dhijisan arrintooda waxaa weeye guddiga ayaa horta intixaan qaadista iskale iyo shaqa qorista shaqaalaha rayidka ee dowladda guddiga u xilsaaran wayna u madax bannaan yihin intixaan qaadista iyo shaqa qorista haddii aysan ka imaanin wax dacwo ah an oo keliya annaga ka wasaarad ahaan waxaa sharciga anagu qoraya oon soo geli karnaa haddii dacwo ay ka timaado boos loo tartamay ciddii raacfaanka qaadatay ee tiri kuma qancin annaga way noo soo gudbin kartaa marka waa soo geli karnaa laakiin intixaamada iyo shaqa qorista guddiga ayaa u madax bannaan guddigu sidoo kale waa u wada shaqaynaa xogaha iyo riboodyadii waa kala qaadanaa laakiin shaqa qorista iyo intixaamada dowladda asagaa u xisaaran arrintaa marka waxaa waaye baaqa guddiga waaba u diray een dhallinyarada cabashadooda maxaan ku dhaha in la tixgeliyo maadaama shaqala-aantin ay aada u baahsan tahay dhallinyaradina ay fara badan yihiin wax shaqaaleynta la hayana shaqaalaha la hayana uu yaryahay oo lixdan qof uu yahay waad dareemi kartaa dhallinyarada reer koonfur badan maanta shaqa la-aanta ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka baxeen haddii la yidhaahdo ha isku imaadaan saddexda gobol kuma naan qof wey marka haddana tiradii oo yar haddana haddii cadaalad loo sameeyo waxa weeye waa dadku way iska wada qancayaan taas marka waxaa weeye sidaasaan macnaha kaga baxayaa tan heedahana de waa kuu sheego heeduhu waxbay soo dhejiyaan laakiin arrintaasi xog badan kama hayno aada looma soconno
n calidhida n dabcan n dhegahaytan wasiiru ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hadalshay n isiinamaba etina da-yarti deegaanada koonfur galbeed oo n run ahaantii ee qabada shaqa la-aanta hayta n isin ma islatin aqabad ee dada ku horteeganta shaqooyinkan sidii lan helo lahay ma islatin aqabadasan haysata ini isin shaqo helan aqabadasin ku horteegan ma eta islatin
بسم الله حسن waa maxadsan tahay wasiirka horta waa hadalihiisu waxyaalo badan baa maaragtay aan ka qabsaday ana waxaan isleeyahay in shaqadan maaragtay ay ay ay dhalinyaradan ay shaqo la-aanta ku dhacday ay ka hor taagan tahay siyaabo badan waa you know waddanka waxaa ka jiro n g o hay-adaha n g o yaasha ah oo faraha badan oo ka tara badanba maaragtay hay- wasaaradaha ba ka tara badan amba hay-adihii na- national international organizationkiiba ka tiri badan a horta shaq la-aanta sababto because hadda markaan fiirino ninki hay-adda aan jooga waxaa iskale private personal organization waa that personal organization wixii ka soo bax lama ogaan kara mana soo dhejiyaan maanta haddii la fiiriyo the number of ministries oo maaragtay deegaankan ka jiro the number of international organization oo deegaankan ka jiro iyo the number in- eh, eh, local ngo haddii la fiiriyo waxa way waxayba baraajeynayaan amba ay ay ay ay tartan la gelayaan bulshadii hay-adaha ngo-yaasha iyo bulshada yaa badan way marka hadda okay hay-ada waxaa jiro shaqo badan soo dhejin lahaa laakiin ma soo dhejinayaan waxaan usoo dhejinaynin waxay sameynayaan waxa la dhaho indirect implementation indirect implementation waxay ku sameynayaan ngo ga hay-adan hadda kasoo qaad un h amal waa imaanaysaa amba un d b waa imaanay ngo bay ku xiriirtaa ngo ga sayfaan ka siinaysa waxay leedahay shaqadaas qabta haddii boos shaqadan la qabanayo dadkii qaban lahaa way joogaan laakiin ninka ngo ga marka lala soo hadlo warniyo ngogaas intaasaan ku haynaa waxaan rabaa faankaasaan ku siinaynaa projectadan oo two years oo three years contract qabo ee shaqadan hawshan wad anaka direct implementation waxa la dhaha ma samayn karo si toos ma u qaban karno ee wad marka la dhaho ninka muxuu sameynaa dad uu yaqaano dad isaga hoostiis ah dad isaga telefon ugu wacaayo oo ayuu meelaha shaqooyinka maarata uu ku beest gareyna marka shaqadii lama soo dhejinayo ngo shaqa soo dhejinaysa maarata aan gareeda ka ahayn gareedan waxaan aragnaa inay soo dhejiso maarata boor qof kusoo dhejiso laakiin ngo kale ma aragno haddii la fiiri meesha kumanaan haydood oo ngo ah ka shaqeey magaaladan guriyaashan waaweyn dadka ma degan dadka qaxooti ay degan yihin guriyashan waaweyn waxaa degan ngo ngoyaasha marka shaqooyinka waxaa loogu baahanya iyaga in soo dhejiyaan okay marka waxaa la rabay marka ngoyasha markay shaqada soo dhejiyaan in loo tartamo in ma aragtay guddiga shaqaalada raydka naftirkooda dawladda kalima u xilsaaran yihin shaqadii oo dhan soma civil service commissioner waay waxaa jiro national civil service commissioner waxa la dhaho anything anything with a job employment ah anything with a job employment ah waxaan u malaynaya iyaga inay ay ay ay ka warqabaan inay iyaga ay og yihiin aan aan maaragtay aan aan u malaynayn annaga laakiin uma malaynayn wixii wasaaradda xibil isheeda kasoo baxa bes ay aan shaqaalaynaynaa wixii maaragtay qool xibil kasoo baxa keliya aan shaqaalaynaynaa uma haysanin annaga waxaan u malaynayna wax maaragtay equal opportunity service commissioner ah aan u malaynayn okay haddii afar boqol iyo ma- ama shan boqol oo haydood oo n g o ah joogaan waxaa lahay shaqadan eh, dadka ka reebay aan ku dhex jirnaa mugte ay joogaan cayfaan la wada siinhayo iyagana qof walba cunugiis amba qofkii amba abtigiis amba eh, reerkiisi eh, ka xisaabsanay le maaragtay soo kaxaysto Eh, waxaa lahay shaqada dadka ka reebay kama tahay marka eh, waxaa waaye waa tan ugu daran oo number one ka waaye oo dhalinyarada shaqo la-aanta ku riday hay-adaha internationalka ah oo oo oo wadamahaba oo caalamka ka shaqeeyo eh, way ka shaqeeyaan soomaaliya khaasatan gobolkan koonfur galbeed hay-ado badan aa ka shaqeeyo hay-adihii marka eh, uma laha awood uma laha inay sameeyaan wax la dhaho direct implementation iyaga inay qabtaan uma ma- uma madax banaan because of eh, eh, security issue waa jiro marka waxaa implementationkaas loo marinaya n g o oo citizenship organization jiro hay-adaha citizenship organization markii jiro marka hay-adahan waxay isticmaalayaan waxa la dhaho eh, eh, core value of organization behavior waxa la dhaha isticmaalaya waxaa lagu taxagelinaya hay-adda meesha degneed oo deegaanka laga leeyahay dadkeedana yaqaano bulshaduna wax u qaban karta oo me- meesha hay-adan international gaari lahayd meel ka saraysana gaari karta ama maaragtay direct implementation eh, indirect implementation ku sameynaya marka maxaa looga baahan yahay marka in ay hay-adan injooga soo dejiso shaqada inay tartanka qaado inay si faya ku qaado inay maaragtay ay ay tribalism u fiirinin qabiil u fiirinin inay maaragtay ay- ay- ay- in abtiyo way u fiirinin in reer qasax way loo fiirin in reer mareer way loo fiirinaa la rabe okay hadday sidaa dhacdo horta waa number one waa tan disasterga oo maaragtay oo oo- oo maaragtay masiibadan sababtay oo intaas ka kun oo maaragtay aa- aa dhalinyaro ah oo maaragtay aa- afardoodkaa fadhiyaan waa waa maaragtay shaqlaanta ku sababtay okay aan usoo laabta tan wasaaradda shaqada shaqada shaqaalaha horta number one waa taas ngo-sha dhibka wato aa maaragtay shaqada ka reebtay oo dhallinyaradaana maaragtay oryaamisay because of there's something called life disability disability looma yaqaano qofka keli maaragtay oo oo oo gacmaha ka jabsan ama besha la-aan looma yaqaano qofkan fourteen years wuu- wuxuu kusoo jira grass afar iyo toban sano wax soo barinayo afar sano ka daba sideed iyo toban sano qofkan waxaa laga yaaba inuu jiray marka iskuulka bilaabay inuu jiray laga yaaba shan iyo toban sano at the age of thirty four forty inuu kusoo qalinjibiya laga yaaba haddii afartan sano konton sano isagoo jiro amba soddon iyo shan soddon iyo sideed kusoo qalinjibiyey meeqaa sana dib u dhici kartaa adina shaqlaan ku dhici kartaa
waa wa- waa maaragtay waa waa saddex sana afar sana ku qaadan kartaa qofka marka isagoo soddonka afartanka maaragtay rugta saare maanaa waxa laga yaaba inuu helo weli shaqa maaragtay maa inay job dhahaan oo maaragtay oo laba boqol iyo konton ama waxaa lagu shaqeeyo yes agree waddankaada u shaqeynaysa haddii konton doolar aa ku shaqeysa hataa waddankaada joogtaa qaxooti kuma tihid waa waxa loo baahan yahay inaad ku shaqeyso laakiin haddana si faya ma ku heli waay sifaya mukeli waay adigoo wax baratay laga yaaba nin oday hay-adda iskale inuu kuu waco lagu dhaniyo riboodaha iqor waxaan iqor ninkana gal intaan so marka waxaas amal waxaa samayn karta ma laha dhalinyarada qaar way diidayaan qaar way iska ogolaayaan semester circumstance fara badana maaragtay ku qasbayso dhibaato badanaa ka jirto tana wasaaradda markaan usoo laabta anoo warkana aan dheeranaynin wasaaradda anaga wasaaradda haddaan naqaano wasaaradda waa naqaana wasaaradda caalamka dhan way ka shaqeysaa wasaaradda shaqada shaqaalaha marka la fiiriyo waxay leedahay department la dhaho educational advisor department educational advisor department waxay ku shuqul leedahay habkii looga horumarin lahaa young education graduate dadka hadda yaryaro kasoo qalinjibiyey habkii maaragtay shaqada looga abuuri lahay keliya ay ka ta- ka taxdiraysaa okay number one eh, waxay ka turjumaysaa eh, departmentkaas oo wasaaradda ka mad ah oo wasaaraddan ay mas-uul ka tahay waxay ka- ay ay ka mad tahay eh, in maaragtay for example maanta s- saddex kun oo ardaya soo qalinjibisay saddexdaas kun oo arday maxay kasoo qalinjibiyeen bay leedahay way fiirini waxay diidaysaa marka wasaaraddan eh, in shaqa la-aan baa shaqa la-aan shaqa dheer shaqa la-aan dheeraatay ay ku dhacdo ha waxay firin saddex kuna kasoo kala jibisay wadankan maanta saddex kuna usoo kala jibisay saddexda kun laba kun ka mid ah waxaa waaye waa maamulka imaaraynta kuna waxaa ah ah, educationka iyo healthga ah marka wasaaraddu way way fiirin waxay leedahay maamulka imaaraynta jaamacadaha waxay ugu baaqaysaa marka maamulka imaaraynta ma la qori karo muddo intaas la eg maxaa yeelay intaasa kasoo kala jibisay intaas shaqo looma hayo intii kuwan laga meelaynaayo maamulka imaaraynta hala hala joojiyo hala qoro koosoos koorsooyinka kale agriculture iyo veterinary iyo maaragtay hala qoro okay sanadka dabacdana waxaa kasoo qalinjibisay afar kun kale afartan kun maxay kala yihiin wasaaraddu way fiirini because of wasaaraddu waxay rabtaa inay shaqa la-aan ku dhicin waddanka in waddanka kalaasa shaqa la-aan darre ay ka- ay ku dhicin in dhallinyaradii maaragtay xadjirka ay ku biirin inay tahriib aadin intaas oo dhan waxaa weye waa mas-uuliyad ay saaran tahay wasaaradda ay leedahay waa. marka wasaaradaha caalamka habkaasi u shaqeynayaan ee anagan hadda wasaaraddan hadda joogto kama aragno dhalinyar ahaan haddaan fiirino kama aragno department maadaama dawladduba ay jirto ee muddo yaroo gaaban ay jirto wasaaradda hadda maaragtay shaqo oo saa u weyn ay qabanayso malaha marka shaqa darrada marka imaanaysa waxaa ka mid ah qofkan oo oo oo soo qalinjibay dhakhaatiir maanta waxaa kasoo qaa tusaale waxaa ma soo dha- soo qalinjibisay dhakhaatiir maaragtay laba laba kun oo laba kun oo dha- dhallinyara soo qalinjibisay sanadkan laba kun kala sanadkan laba kun intee geena lix kun oo lix kun oo dollar laba sano gudaheed intee geenaysaa marka waxaa waaye waxaa jirta marka eh, eh, dadkii askurkuraya marka marka anja- anjaaran waxaa la sidii u kala s- sarraysa Alloo Alloo kala- ka- alloo kala cunaa marka eh, wasaaraddan waxaa ugu baaqaynaa marka department education Advi- advisorka ay leedahay amba ay ay ay- ay joogto inay ay ka shaqaysiiso baaqi wasaaradda- laakiin en, su-aala een, gobolka kajarta oo ada een, Aha.
dirtay dabcan Aha.
may sababi ini wasaaradaya samayta een, qiimaan een, wasiirkii bana la fadhi in wasaaradda dadkii ha qalan jibiya fiirida dan markaas iyo shal qaada Mhm.
jaamacado ardayda dugsiga sare ha ku qalan jibiyeen antang iyo antang eh antang sh- jaamacado qaadadeen markiio een, sh- shahaadooyinsho jaamacadeed yo ha qaadadan shaqooyinsho wal habeeyay wal nidaamiyaan raana Mhm.
een, antangna ilaa iyo hadda maadaama maamul iyo maarayn iyo shaqooyinka een, farsamada gacanta oo kale oo fara badan iskuullada qaar laga baradow een, koorsooyinka ha socdeen a- een, iyo- iyo iyo on arayn wasaaradda may aqabad ay ku haysata arrintaaswey oo een, walan ku qabad u haysata maadaama wasaarado caalamka kale ka jiraan nidaamkaas ama systemkaas aan shaqeeyayaan oo shaqaalaha een, dadkii xaqalan jibiyeen daraasaadka suubiyayaan may hashal baradeen een إن- طبعا وزير كيانا إلى فدي سؤالات جوابتية وزير كيانا لك فضاي مدنا وزير سؤال لما يبوا وا ميلان سما يواي سني إني لشال قادة أرضي إسكولات كدوكسي صراحة قبهايا قار جامعة أقبلا لان أرواي سني قارنا إلا إشاقوينشو هكو بهايا هي إنسوغي لان أرواي سنيا إن وزارة تلاوة دا سنقاد وايسان Een, bismillaah Een, xasan aada u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibada kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin waa mahadsan tihiin Een, horta saad u ogtihiin barnaamijyaha culeysyo fara badan baa iska jira annaga markaan imaanay wasaaradda aniga iyo wasiir rooble Een, waxa waaye een, wasaaraddu xafiis xataa meel loogu soo hagaa oo degneed oo ma jirin Een, annaga hadda wasaaradda xafiis baan u sameynay ee, waan qalabaynay Een, shuruucdoodii baan diyaarinay وكان هذا الشروع لساد وقتهم بقى وفيرن كرتان صدح الشرعي هذا كان كبشران حركي وزارة هندسة الشرعية كي وزارة شرعي شغالها أجن- أجنبي قاع لما وان ديارنا كوميديدي وحي وانقلها وزير الحكومة هركيني ولا سو باسكري قلها شعب كان كيني ولا سو أنسحي يعني ودريان كرتان شروع لاس وان سحسن إيه وزارة دي أسي شقيني سي وحب هذا أمي مال لهين هل كهد أن مرين وان كسي هرين لهين لكن هل كاسا مرتو حكسو بلونا أنك culaysyada ma taqaanaa een, j- jira iyo duruufaha jira ee xagga dhaqaalaha ah waad la socotaan waa ogtiin idinkaba Een, shaqaalaha wasaaradda hadda waxaan haynaa soddon iyo shan dhalinyaro wax soo baratay oo jaamacada kasoo baxday dhowr qof baa dugsiga kaga jira oo dhalinyarada reer koonfur galbeed kumindiyada siifiyada hadda haynaa Een, taqriiban ilaa afar toban qof shaqaala aan u qaadanay annaga shaqaala u qaadanayba afar tobanka qof ee aan shaqaalaha u qaadanay wax mushaar ma siino si voluntary ay ku shaqeeyaan aniga wasiirka oo keliya joogna xafiiska hal qof oo shaqaala oo mushaar qaata ma jiro ya shaqaalahan hadda lixdanka oo lasoo dejiyay soo maqlaysaana hal waxaan ku leenahay diji agaasimaha guud baan ku leenahay wasaarad ahaan Een, marka shaqadii in la qabto markay u baahan tahay shaqadii markay yaa qabanaya ya shaqaala aniga wasiirka waxaa waaye labadanada een, laba qof waxaan nahay mataqaanaa siyaasiyiin oo magacaabis ku imaada soo maha wasiir iyo wasiir ku-xigeen in agaasimo guud u joogo wasaaraddu waxaa waaye istarajarkeeda dhowr iyo labaatan qof weye afar waa xoobay ka koobanta shaqaala marka meesha looga baahan yahay shaqaalihii marka waxaa waaye iyagii laftirkooda iyo dad saas u duruufaysan oo saas u rafaadsan weye Een, marka caqabada badan baa iska jira annaga hadda waan wadnaa Een, shuruucdii waan soo ansixinay shirar badan baan kasoo qayb galnay Een, hay-ado badan baan mataqaanaa yaan la shirnay ama barnaamijyo badan kala hadalnay waxyaabo badan baan diyaarinay Een, oo dhanka shaqo abuurka iyo dhanka wasaaradda iyo waxyaalo fara badan baa adu- aad u badan baan hadda inta annaga aan imaanay waa dhaqaajisaan asleenahay rajooyin hadda aad u fiicanna way jiraan Way- bisha way- abriil iyo may iyo in mu- mu- waxyaalo badan rajooyin faa'iido Ah, muuqda.
in mataqaana dhalinyaro badan oo reer koonfur galbeed mashaariic shaqo abuur ah Ah.
aan u helo yaan sugaynaa hadda waqti dhow marka annaga hadda inta tabartaanada marka waan dadaalay Ee, ninkan saaxiibkii oo dhakhtarka wuxuu ka hadlayana waa wax jira wey laakiin maamulkeena saddex sano u jiraa Een, wasaaraddii waxa waaye waa la socotaan kabasitigeedii muddadan yar hadda lix bilood ee aan joognaa wax badan dhaqaajinay hortaana wasaaradda shaqaynaysay ma aysan ahayn annaga laakiin hadda muddada aan jirno yaradeeda wax badan baan dhaqaajinay sababtoo ah wasaaraddu waxay ku shaqayso ama dowladdu waxay ku shaqayso waa sharci sharcigii baan ansixinay oo hadda kan aan hor yaalla oo wax walba qoraya marka tan wasaaradda marka insha allah barnaamijka hadda aad sheegayso waan waan gaari doonaa waan u soconnaa wixii dee hal mar lama wada qaban karo waa step step bil walba waxbaa kugu qabsoomaya dhowrka bilood waxbaa kugu qabsoomaya waxaan isleeyahay hadda sanadkan hadduu dhammaado meesha maanta la marayo meel ka fiican baan gaari doonaa inaan dhalinyaro badan shaqo abuur aan u helno mashaariic badan oo shaqo abuura mataqaanaa aan helana waan rajeynaynaa iyadana wax badan baa hadda noo qorshaysan Een, marka taasi waa taas Een,
waayahay een, dabcan su-aali een, waxyar xasan aan ku noqdo tan kale oo xagga shaqooyinka oo ninkan saaxiibkii uu ka hadlayay Aha.
oo xagga hay-adaha ah Aha.
een, dariiqooda marka cawashadan hadda uu ka sheegayo ninkan waa xagga shaqaalaha mataqaanaa wasaaradda walba waxay baartan la tahay n g o kaleeto oo mataqaanaa isaga wixii ku wareejinaysaa oo isagaa marka shaqaalihii si cadaaladda aan Sida uu u aan baahan waafaqsanayn yahay.
buu u maamulayaa uu leeyahay ani hadda xoogaal uma ihi hadday jirta laakiin eh, wasaaradda qorsheynta xiriir baan la samayn karnaa arrintaas lafirkeeda waan dabageli karnaa waan ogaan karnaa maadaama iyada ay noogu xilsaaran tahay Een, waxaa kale oo jira waxyaabo badan oo sharcigu qorayo hadda kahor aan dhaqan gelina way jiraan hadda kabacdi aan dhaqan gelina aan rabno maxaa ka mid ah waxaa ku qoran een, sharciga shaqaalaha rayidka oo hadda lasoo ansixiyey oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaa ku qoran xarumaha dowladda xarumaha dowladdu ay leedahay haddii loo shaqaalaysiinayo shaqaale oo hay-ad ay fanka bixinayso waxaa ku qoran sharciga annaga in itixaamka aysan qaadi karin hay-addu ee itixaamka ay qaadaan guddiga shaqaalaha rayidka baa ku qoran barnaamij hadda kahor dhaqan galana ma aha haddaan idiin sheegayaa ya sharcigan ku qoran tahay waxaa ku qoran tusaale waxaa sharcigu uu soo qaadanayaa sida isbitaalada oo kale ama m c h da baa shaqaalo badan loo qaadanayaa fankana waxaa bixinaya hay-adaha samafalka xaruntuna waa xarun dowladeed shaqaalahaas iyagaa waxaa qaadaya itixaamkooda guddiga shaqaalaha rayidka sharcigaan ay ku qoranta hadda kahor ma dhicin marka hadda guddi baa la dhaqan hadda ka bacdina dhaqan gelina rabnaa isbitaalada iyo m c h yada iyo xarumaha dowladda oo leedahay dhammaantood wixii shaqaale ah ee loo shaqaalaysiinayo fankana ay bixinayaan hay-adaha samafalka itixaamkooda waxaa qaadaya guddiga sida shaqaalahan kale ee dowladda ay u qaadayaan bay u qaadayaan wixii ka baxsan wixii intaas ka baxsan laftirkeeda waxaa sharciga ku qoran hay-adaha shaqaalaha soo dhejinaya in ay wasaaradda soo ogeysiiyaan oo wasaarad ahaan annaga aan la socono aan ogaano
si isin walaagi dhacdooyin bay laska Ah, diyaarin marka shuruucda dhaqangelinteeda Weyn.
in hadda ka dambeeya ayaan rabnaa inaan dhaqangelino barnaamijkaas isaga ah maadaama sharcigiiba hadda aad ogtahay asbuuc ka hor in la ansixiyey madaxweynahuna hadda dekreetadii rabo inuu kusoo saaro maalmaha uu kusoo saaro shuruucdii la ansixiyo o dhan wuxuuna dhaqangal noqonayaa markii madaxweynuhu dekreetada kusoo saaro sharcigu dhaqangal noqonayaa marka dhanka shaqaalaha marka waxaa waaye annaga oo hay-ad wasaaradda qorsheynta ay u xilsaaran dhanka hay-adaha la kaashanayna xarumaha dowladda waxaa waaye waxaa laga shaqaalaysiinaya ama laga qorayo isbitaalada iyo msajyada iyo meelaha lamidka ah waxaa u xilsaaran guddiga shaqaalaha rayidka inay guddigu qaadaanna arrintaasna waan ka shaqeynanaa wixii hadda ka dambeeya hay-adahan kaleeto waxa ay soo dhejinayaana inaan hadda kabacdi la soconno ayaan iyadana samayn doonaa hadduu alla idmo annagoo wasaaradda qorsheynta la kaashanayna hindhindhan guudka samayta Ah.
waayahay een, ah, qeyboogii dhanka dambe iyo barnaamijkaba buu weliba kasii daray maadaama qadkii teleefonkii daqiiqad kadib uuna furaay mayba siiyay ha iidin iidow iidan een, iidan een, wasiirka hadalshay deega hayta dabcan qoriga mawaajira iga shaqeeya yararka jarta deegaanka haddana weliba shaqooyinkii yar oo la helowna cadaalad lanka suubiyahayna een, marka nidaamkii wasaaraddii waalamwada iyo nidaamka da'yarta hadda shaqada raadiyaha ama weydiyaana isdaba marsan wala era kore maadaama wasiirkiina si sharaxi dhalinyaradana weli shaqayaradayo kusii owaadahaya isin i wasaaradii baba eena is afgaran waay ama is afgaran waayo san dhayaala wal era kore maadaama wasaaradii qaar hindiyi- eh, hindisi sharciyadadii qaar hirgaran qodobo oo nahay sharciga ka qoran weli haddii aan sii dhejin iyo she- sheegahayd inay marqaba dhijiri badahayta een may ili- islatin caqabada shaqada siin ku haysata
maasha allah xasan horta iyada ma haysanta arrinta oo wasiirka oo ku dhawaajiya eed iyada horta eed iyada ani aan ka farxay arrin maasha allah waan eed aan ka farxay oo raje in weelay inti aan wadankay ka noolaado in muddo ee badan maasha allah hortaas eed iyada aan ka faraxsana tan kale oo una hadda barnaamijkaas oo na- noo reebahay maadaama wasiirka uu siiyo oo barnaamijka marrowleyba oo si nafsishay ee barnaamijka guda galay tan una horta ee si aan ka ogayna oo meelo ku jirto waliba ah ee qof addu- ee, waliba horta qof dooran qof doorey la keero dhabshaa la toogda magaalada wala ku jirta qof dooran doorey la keero oo ataan la dhajiyo oo warqad la dhaji derbiga la saarona ataan gal adi interview oral and written walwalba gal laakiinse wali la kaleeya qof dooran oo laha meelaysidii iyo ii la doorey la keereed marka magmaleeyo muddo hal sana ee rooga baydhabo walina kumad ahaa dhalinyaradii hakabaradii wadanka kenya ilaa jaamacad heer sare magmaleeyo intii hal sana c v walba aan meeljeeya mase shahaado walba aan meeljeeya mase ataan walba ana gal inti ana ka dhigo marka aan caqabada meelo ku jirto wala er lahay mar walbana ka nagay haddaana ku dhawaaji cadaalad marka xaaladda jirto taas e marka aan wali oo haddii wali er lahay oon marlama aan haddana ka dhawaajiye hooba cadaalad la hela waa lasla waayo male marka hadalkan hadday raayaya hooba qof dooran doorayla ka leey horta taas eedaandha badanta shaqo yaraanta magaalada ku jirta howshan boos lahadhi lahadhiji shantaas boos barnaamij waliba ku jira magaalada shantaas boos ooba lahadhiji hilow he ada meegal ada inta aan aan lami lahaa hay adina meegal shan boos maaha anina sadi ku lahaa haya ninka shal dhow shaqadii wal hadhiji shantii qof wal shal qaaday already bal already bal shal diyaarsaday meele marka dhibaatada meelo ka jirta taasu taas hooba la roojiyey wadankii nabadanagadee dhalinyaradii gaas gacmoo isqabsadaayan xaaladda dalka jiroon ulku behe hasana usaasirlaya een weli een adamayba ku dhawaajahayte ini aqabad shaqeeyara jartad balte borbalamka weli ku deeginya cadaalad daro haddii cadaalad la helana war mar welba walayo hegaagayaan waayahay een dhugunsadiyaalkii qadka telefoonka furo doogna wasiirka iyo kanagaana dhugunsadiyaalka telefoon number mayba iyo hana weyro korana furaaga lama lama shanaad sede eber sede furaaga lama lama shanaad sede eber sede barnaamijkana waa barnaamijka dhalinyarada dooda toddobaadkanna nayba marta ka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ciro dhugunsadayaal mayba noonu ku doodahayn shaqayarada deegaanka ka jirta sidee lagu bahe maysa ku ka-eedan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha telefoon number eberli halama lama shanaad sede eber sede ha noola xiriira dhugunsadayaal een wasiirka yaa naga mudane wasiir een iidan iidow eedan siduu satam ku dhawaaji mayba isu sheegay een caqabado jara wili cadaalad darro iyo teegan cadaalad darradaasna een haddii lukubaha caqabado teegan walku sii gudubo kora een cadaalad darradu waxaana nagatay la sheegow een seen qorshaysan tahay ini guud ahaanba isin ha afjartana dariiq sax ee la wada mara maadaama isin een ku awaadan ini mar dhowlay wasaaraddii la siinka wareeji welina qodobo oo la ansaxayna jaraan qodobo la ansaxayna jaraan wasaaraddina iyo usubta isinka wasaarad ahaan cadaalad darradun la sheego wal isinku aragdan muddadii isin xelkan haytan jirana wal isin hadda sinku qorshaysano isin gebi ahaanba af ku afjara isin islatiina jarana
بسم الله حسن هذا أم صنتها أبيك يا صاحبتك سوق الجلاشة وذي ما دعلنا cadaalad daradan hadal waan maqalay ama dadka cabanaya ku aragnay balse wax hadda aniga ahaan waan arkay aan ku dhihi kara ma jiro waana kuu sheegay waa cusubnahay muddo yaraan joognaa oo lix bilooda dhammaan dadka shaqooyinka qorista u xirsaaran ama itixaamada qaadaya ama shaqooyinka soo dhejinaya ha noqdaan hay-adaha samafalka ha noqdaan kambaniyada bareefadka ha noqdo maxaan ku raha guddiga shaqaalaha reedka u xirsaaran markaana shaqa qorista shaqaalaha dowladda dhammaantood horta waxaan ugu baaqayaa in ummadda reer koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed dhallinyarada wax soo baratay in cadaalad loo sameeyo ilaahayna laga boqo dhallinyaradana cadaalad loo sameeyo dhallinyarada waxaa loo baahan yahay in cadaalad loo sameeyo in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaro badan oo wax soo baratay baa baagamuuda waxyaabo badan inaan ka ilaalinana waa loo baahan yahay tahriibka inaan ka ilaalino ka ilaalino in ururada nabadiidka inaysan raacin laga ilaaliyo in muraalka loo dhiso in wacyigelin badan loo sameeyo يعني ودنك هو ودنك هذا لكن شقلا أنت أب بحسنت وعقبة فر بدن ويسكت لنا واللوجي هذا وحي يرى أو لسور دتشناي دورد هالنقطة هذا هالنقطة هدي عدار الدراء ترسلان ودبكة بيله مركا أنا جا أنا جا هذا عن أنا أنا جا هيود عضايو هالكاي هالكاس عدار الدراء اللي قسم هي عن إيه كرئيس تشرين هذا أنا عبشة يريس ما دام عبشة يريسه waxaan leenahay dowladda guddiga u xirsaaran iyo dhammaan hay-adaha samafalka iyo dhammaan kambaniyada ganacsiga ee barefadka cid kasta oo wax shaqaalaysiinaysa maadaama arrimaha shaqaalaha aan u xirsaarannahay waxaan ka codsanaynaa in itixaamada ay qaadayaan si cadaalada loo qaado oo dhallinyarada iyo ummadda ay ku qanacdo inta markaasi la qaata dadkii baahidooda lama wada dabooli karo waa ognahay maadaama aan la dabooli karin inta la qaato haddii loo arko mataqaanaa boqol kiiba todobaatan sideetan cadaalad la mariyey inta kale way iska qancayaan oo wadankoodiba wadankoodi bay joogaan duruufaha iyo xaaladdan haddii laakiin intii la qaaday loo arko cadaalad darro iyo nin jeclaysi iyo kanaa ree hebel iyo qabiil iyo kanaa saaxiibka haddii loo arko dhibkeeda ay leedahay qofkiina mataqaanaa cudur buu dad cudur buu qaadaya oo si kale wax u arkaya marka baaqaasaan u jeedinayaa een, maxaan ku radaa cid kasta wax shaqaalaysiinaysa een, waana ka cudur daaraynaa wixii hadda ka dambeeyana arrimahaas iyaga waxaa waa inaan u kuurgallo oon la soconno ayaan xoogga saari doonaa hadduu allah awoodda la ogolaado dhallinyarada reer koonfur galbeed ee wax soo baratay ayagana waxaan ka codsanaynaa oon ugu baaqayaa wadanku waa wadankeeni in marka marxaladaha jira aada ku samirtaan oo u dulqaadataan yacni duruufaa iska jira iyo xaalado aan isla ognahay kulligeena xoogaal oo aanuna waa laga bixi doonaa ilaahay baa naga dulqaadi doona xaaladdu sidan ma ahaan doonto inaad wadankiina u dulqaadataan dhallinyarada kalena la wacyigeliyo oo loo sheego Ee, annaga la- wixii karaankaana ana waan dadaalaynaa wixii annaga ka wasaarad ahaanna soo gaarana waxaan ballan qaadaynaa aniga iyo wasiirkuba ya anoo magaca wasiir ku hadlaya waxaan ballan qaadaynaa wixii mashaariica shaqa abuur annagana soo gaadha inaan si cadaalad u maamulno waayahay een, ah, mayba aan sii gudubo doona een, qadka teleefoonka maadaama barnaamijka gebagabadii uusa kasii darhahaya dhugunsadyaala qadka teleefoonka asii buuxa dhaafiyahayaan een, barnaamijka waa barnaamijka dhalinyarada todobaadkanna shaqa laantiya ka falanqeyahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo goobrogan eh dhalinyaro oo shaqa laan eh dalka binaanshay sida kenya oo kale walaakabaradan amartake alidida waa macalin oo dhikow jaamacadayaalka kalayalam diradka kan baydhabo gaar ahaan jaamacadda khayra university dhugansadayaalka iyo jaanisyaana siyo nin kula qeyb qaadan fikirsho halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal magaaga sidaan imeylada noo weerahay
معايا محمد مختار آدم eena maxamed mukhtaar aadan eena barnaamijka waa barnaamijka dhalinyarada eena mayban unu ku ka hadlahayne todobaadkunkan ee shaqlaanta deegaanada koonfur galbeedka jaraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo martaka ee horooyin gudagal
برنامج مركز رينا وقدم قبل وزيرك معك أولا لكن ما ولا أحد من غير بيروي هرو كدار ضرو aha
إله ما يبالي إن الله يحب المقصدين aha
فكان أرد إله جيلي aha
حتى دي بوقت ما غيرو وقام فصار يلولا شئنا مبوا حتى لضرو aha
سو تو ذكر في بود سنو مدحيل حيين دك يوم يبوا كوكا تكتو aha
حتى لما كتاب ما لان كان في جيك إيه عالك كتاب ما aha
لون أداء دل برلا إيه هم كنت أول بان كسان لتي تغير الله sax
magaalada barwaaqo iyo xiyaalla ahayd aha
laakiin madaxyaalka maxnagaysada cadaalin hayn aha
kaba qaban eena magaaga imeylada hano weertii ninkanag maxamed mukhtaar aadan een xaafad ma hano weertii maxamed mukhtaar xaafada cunaya hanoweeri eena eena may banan sheegay inay cadaalad daro jarta haddii la helo cadaaladna walwalba hagaagayaan eena madaxdan iyo lanku baahayay iniyo eena cadaalad suubiyaan sidii lan helo lahaaye eena sanaan iyo cadaalad gunsidaha kale ay qadka ka jir halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة walaal magaaga sidaan imeelada hanoweerahay مغاري حبيبي سالسل وحاسد التوفيق Ma- ninka nag magaaga
حبيبي وإسعاد حسن xabiibay isaaq hasan haye xabiib inta hanoweerahay التوفيق haye xaafada tawfiiq eena barnaamijka la socota
آه، وإذا ما هير بيضة هديت أديت أبدو أموري ساري أمر هديت كيلو بقرصة أبت مطويسة ولا ينمر أنت ما تتحقق حرام ينهر يوكي فجم حيالي ينهر يرهر مغاري وإذا تستعب تسعب عبتي aha
markaasi qorshe cad samayto la- armanka deegaanada koonfur galbeed bedisyaalo shaqaalo fadahan hariir lanka shaqo fada oo kiilisa dhadooyan hariir qorshee samayto sax
markaasi dib dhibilood hadduu laaye ilade oo intageenaga laajeedeen ma ofiinihi maxarigeedaore dhibilood ogaagaay ma ogaagooraaa aha
markaasi qorshedaas abdi lakoyto anulanki orajeego shaqofalana hariirkiisa dhada hayanayhada hariir oo wakale oo iswaagbabu deegaanka sukuurta gaadanti qorshee hadid iyo
eena la sameeyo system oo qof waliba oo shaqo raadiis ah aan maro lahaayo wasaaradda iyo suubid haddii taas la suubi haddii qorshagaas la suubi eena walku bahay cadaalad daro laakiin haddii aan suubin eed iyo eedaa mahadsanto sadafa ilaada barnaamijkan in kula qeyb qaadatay keenka mahad naqaana xabiibay isaaq oo hanoo weertay xaafada tawfiiq iyo hayti taasoy oo kumid hayti dhugunsadayaalka qadka teleefoonka furtay eena dhugunsadaha kale ee qadka ka jara halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal magaaga saddex imiilada noo weerahay
إن مقاي ما يبوها مع النساء آدم كيرات هابود دار السلام macalin isaaq
آدم كيرات macalin eena macalin isaaq aadan khayraad
آه xaafad maha noo weerahay دار السلام كورة daarusalaam haye eena barnaamijka haddeeda lasoo duray gudugal
إن برنامج كهدي هورين قد قال وزير سلامية أيوة وزير إيدن نيسن سلامية haye adoo adoo barnaamij aadiyaatan yaan adinka mahadsanto n walaha tulka waadahay waa wal oo magaalada baydhabo ku jira waay sax
n shaqalaanto may bua may argaasi wasaaradda may dhejiyaata kamiisiyeedku shaqaale fadeeraad aha
kamiisiyeedka qofna lama qof leyle fadahay ma kumikaba kumilikeeda qoranyiin wasaaradda wax ka darsadaas sax
markii media la sirmoon wasaarad may balata hadda ka taariif ay u dhaafay n barabare ay naganay shabaab ay banel leey Aha.
walaan yo yo waan yo sabahayaan tiyo yaa ka baxano miya ka sanbaha aha
n wasaarada markii media la roogo afka mayaayana mayaqaayana waa gabgalaynaa waa dhagalaynaa iyo sufiiriyaan iyo ya afkeelka maaweliye aha hati wasiirka anti hati media fadhilay afka mayaama koodhe media ba- ba ma- mayd masuulati baba soomaaliya nugno anti musmaarka garshamadeeda ogayn inti warbahinta dhaha bati inti kaanagoo ugalay musmaarka uga aha
en marka anti media la horsumiya may dhareehe faylen wifi way ku beesu beelay shaqada dhalinyarada yoom har feedahayaan anti badag dhabaadan mageto dal dadka jagyahayaan shaqada codsadaayaan anti cadaalad ka sameeyaan dadka ma argaasanayaan anug ma argaasa warin adin may olan barabtaniyo dadka dhaarkataaso wasiir ma xildhibaan may wana may olan barab haye dadka kala badan baradaan aniga nanko hormudu jaro walina nanko wasaaradda jaro walin yaa baradhaya haddii aan walbaba maykamaan walba helaa may may kamida saartan oo asaaniga dhalmada walba midii sida to nanka oo haddii ismarka le wasiirka liibdilooda jaran liibdiloo waa la ogaad waay la ogaad ka ogaaday aha
wasiirka waa waa markii la boqol iyo soddon bir oo soo waad waay waa ogaadi karo male wasiirka iyo dadka shaqaalaha durbaayan anti shacabka ku nahan iyo haddii iyo guddiga rayidka imtixaan qaada leeyin waa ogna intiilan ka inga dar dheetaa daba kasoob oo injarna sam duridentanto katalilay
eed iyo eedaa mahadsanto sadafa ilaada barnaamijkan in kula qeyb qaadatay ninkiin kuma hadnagaana een wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha marta nin eh een wasiiru ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dhugumsada dhugumsadaha kale ee qadka teleefoonka ka jara asalaamu calaykum waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magaaga saddex imiilada noo weerahay
cabdi aadan xasan xaafadda mursal cabde aadan
xasan xaafadda mursal cabde aadan xasan een xaafadda mursal haye hore in gudugal
walaalo horto maadadkood meesha inshaayay horto dawlad cadaala ilaahay inshaana aha
kan kala may boo horto dhalinyarada geedka may booha mayba iisi jari miilan qofkii walbarawaay oo jaamacada kaga fadi oo waa barashada ley maanaasi oo ciidanka ma siiri fadi mayba geedka maybo tahriifka unbo dhalinyarada antii dirbe fadheedan ama antibo oo bulon iriskunaba amba antii meel kale naqlaa may qabtay horta maybo waay aha
qofku mayna fadhay qofka horta maybo qofka siifidi jeesto qof aqoonle inti saxaad ama qof caafimaad inta shaqeeya inti qof walandilaawiyey reer qofka siifi meeljeysida unbo shaqanka koo eh وريكي بس بولن لكن ما دين في شغلة إليه سومالنا باروي لك لا دافيها يلك أرجعني كلامي كويس aha
tan kale may buu ahaa meelinay buu cadaalo ma jirta madee meelaha siifida jeesata imtixaanka hataa lakinkuweera oro lakinkuweera hataa madasbad guurista qabto telefon laakiin dir shaqa gaala kaar ko baadeen maragaas ha telefonkii ada hoo meeli meel hebelay wasaarat koo bariya madal kaar meeli hataa saad meelasa madasatan telefonkii la qoqo waa ama una makinweerina kinweeri weydil keera dhiyaarsatay haye maanaa daraab oo mabdeeri imtixaanku taas amal hay jari aha badinankii oraaka kadhay ma interview katagali ko bacdeen shaqiya galasi koil eri ko bacdeen nanki telefon kule telefon le lan kueray telefonki el kudansidi kuur si horontiho iskoy wehi weereri nanka kin weeri ay ayaleri anama kasa qofahi weereri unama kin weelaleri meel dhomay ku muuqata intena qofki shaqadii qof maanaha geda laqraabda inaan kala galaday aha
meeli qorto dhalinyarada amanti walbarashadii masiiri fadano wadanka horumarka kooy faday waxyaaba isbedel faday nankus jaamacad dhamaysto faday mayba jaamadan ka dhamaysadaan intiis maybuanankii qofki walaajay kuma tiiyo walbarada badaa walbarashadan bagedaalanteen inta qofku ka leemeeliba in adeer oo liska shaqo shaqada baba cadaalan siyana dawladan cadaalan shaqeeyana wasaaraddan sida cadaalan shaqeeyana qof oo maybo aqoon iska yeelay meeraas geega dirgaaka fidhiyo banaamij oo fidhiyo meeraas ah meeraas uu dareero warqaas maybo walbarashada markii ma tiiri fadinaan kan nanka kala nanka geega shaqada kan la tiyo qof walabada la shaqada madal siyana si walanka saanaan walbarashada jiddiya marafadii eediyada aan mahadsanto sida faylada barnaamijkan in kula qayb qaadatay kiin kuma hadnaqaana een naybana u codsadaan ee dowladda koonfur galbeed inay isku daalad sidii lanku bahan lahaayay dhibaatooyinkiisa qabqabsiga teegan een su-aalo horumar iyo wada kulmiyo doona ee wasiirka aan gudbiyaan dowladsida aan ka dambeeya qadka telefoonka halo asalaamu calaykum waalaislaam walaal magaaga sidahan imiilada naweerahay
cabdi axmed
eediyadaan kuugna dhugunsadaas qadka telefoonka iyo kugohi eena dhugunsadaha kale ee qadka ka jaraya jani siyana si una su-aalo halmar kulmin halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxma walaal magaaga sidan imiilada naweerahay
waa salaamantaa walaalkee adig wasiirka iyo dhammaan intii stuudiga ku sugan iyo intii dhegaysanaysa waxaan ii leeyahay ee maalin qurux badan ee magacan ku raaciyo ilhaan habdi kaala soo xiriiraysa xaafada duwan ee caalami ilaan habi intaa oo la hariirahay
caalami haye ilaan habi horey haddii aad barnaamijkii la socday horey in gudugal xaafadda
ee dabcan xaafada caalami waa walaalkay ee barnaamijka haddaa gudaha u galo horta een cadaalad ilaahay aha eena bini-aadankana qalab oo ka dhici karaa eena ma ahan mar walba een dhalinyarada soomaaliyeed inay ku candacooto een dawladda shaqana ma siiso horta soomaaliya oo dhan shaqo lama wada siin karo dhalinyarada dhammaanteeda een shaqo lama wada siin karo adiga waxaa wax u baratay inaad wadankaaga wax u qabatid waalidkaaga aa wax u tartid hadday dhanka dawladda kaa soo xirantay ilbaabkeeda dhalinyaradu waxaan dhihi lahaa ilbaab kalaa nii furan oo ku shaqaysan kartiin een mar walbana een waa laga fiican yahay dhalinyarada inay dhahaan een wadanka waa ka tahriideynaa een ah, dhinaca kalean galaynaa oo dawladda kasoo horjeeda horta een taas ma qurux badno een do- ee in badan dawladda een mar walba diyaar waxay u tahay shacabkeeda inay gacanta ay u fidiso een xagga dhaqaale iyo xagga amnigaba inay kaalinteeda ay ka qaadato mhm tan labaad waxaan dhihi lahaa een wadankan burbur badan oo soo maray gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya marxalad adagay ku jirtay een marka marxaladan hadda ay ku jirto een dhalinyarada baahideeda dhan ma ma wada dabooli karta aaminsanahay marka een waxaan dhihi lahay dhalinyarada soomaaliyeed ee inta shaqo abuurka raadinaysa een cadaalada een dabcan waa lagu dhaqmi doonaa waana la gaari doonaa waxaa la gaari doonaa maxaa taqaanaa x- mar la dhihi doono qof walba akoontiis lagu qiimeynayo hadda hadii ay dhaqato een dhanka musuq maasuq ama cadaalad darro laysku dhaqaayo een insha allah waxaan rajeynaa taas intii laga bixi doono een xilli cusubna een dabcan la hiigsan doono een taas meesha ugu gudbaya tan labaadoo ah ummadda xilka u haysa een dadka soomaaliyeed heer koonfur galbeed soomaaliya waxaan dhihi lahay maadaama dhalinyarada andacadooda ay badatay een isku daya een cadaalada inaad ku dhaqantiin een dhalinyaradana ku qiimeeya een aqoontoodii een wacyigeliya hataa garab siiya maadaama baahiyada jirta aan la dabooli karin marka wasiirka een ku-xigeenka waxaan ka codsan lahaa een dhalinyaradan een mar walbana een xaqdarada lagula dhaqmaayo maadaama aad tahay wasiir firfircoon oo yar een fahan dhalinyarada ee isku keen een cadaalad daradana een la dagaaltanaan dhihi lahay saa beri taariikhda adiga ee kuu xisto een marka waxaan dhihi lahay dhalinyarada een haldanka u jeedsana adigoo raalli ah waxaan dhihi lahay dhalinyaroy een dhulka adigaa iskale qofna kaama xigto beri waxaa istaagaya een booska wasiirka oo ku jira adigaa istaagi doon marka hadhihin aniga wadankia ka tahriiba ama qolyaha naga soo horjeedaan gala hadhihin een qof quraaca haystaa qada loogu daraayo shaqeysta wadankiina maanta een hal laga weysan yahay ma jirto isxilqaama iskiin wax u qabsada dhalinyaradii saddex iyo tobanka ahaayeen waa s y l een xaq- waxbarashadoodana heerkaana ma aysan gaarsaneen wax baa barateen iimaanka isgeliya wadankiina kheyraada ku jiro beeraha tacbada een barnaamijyo kala gala ma ahan inaa xafiis fadhiistid gaari cad aa ku socotid ma ahan marka ilaahay ka cabsada idinkana madaxdana eena baaqasaa u jeedila maadaama hadda sidii hore eena ahayn een wax walba meeshooda ay kasii ee durugsan tahay ay wanaagsan tahay hididiilo cusubna ay muuqato marka waxaan dhihi lahaa hididiiladaas ka een ka faa'iidaysta dawladda keliyaha sugina dawladda idinka nii baahan tahay idinkana waa u baahantihiin halays garabsadaan dhihi lahaa gacmahooda jir bay wax ku qabtaan dhammaantiin waxaan ihi lahaa galab qurux badan aad iyo aad aan umahadsanta sadafailada barnaamijkan in kula qeyb qaadatay keemku mahadnaqaana eena dhugunsadihii ama eena dhugunsadyaalka keenka dambe yani la xiriiriyahayo kaas eena eena mudane wasiir eena gunti iyo gunaanadkii iyo kasii darahayna maadaama eena waktaga una gabaabsinii sii eeyi fadalahayni in wakto dheeraad ee kela maalamo badanyiina maalan kela una ka dhikada doogna dood wadaag dheera muddo badanna una sii doogna dhugunsadiyaalka anti una qadka teleefoonka ku qabani jaanis yaan hal intiinu ku qabdano aynina kumaan manoo eh ilaa iyo shan dhugunsada yani la xiriireen su-aalo iyo weydiin wasiirka waxaano cadaalad yaa ku baaqeen waxaano dhalinyarada yaa na dhiirigeliya mad oo nayaha nooweeri xaafad cunay waa dhugunsadii inka horreeyay may baa codsaday inay cadaalad la sameey cadaalad haddii la hel walwalba higaagayaan habiibey isaaq oo yeena hanooweerti xaafadda tawfiiq may baa iyo sheegday ini la sameeyo xiriir lamada dhinac eh qofkii shaqo la-aan eh qofkii shaqo haysadoba ini wasaaradda iyo ansuubida waddo oo yaha kala xiriiraan ki shaqada haysadon isuna dhaqdhaqaad iyo shaqo lakala socdo ki shaqo la-aan isuna wasaaradda xiriirha lasuubisii oo shaqo abuur lanka sameeya lahay ena ena qofka kale hanoweeri ena xaafadda daarusalaam may bahaye macalin isaag ciidan usuna may ba sheegay mas-uuliyiinta madi social mediaha fidhiyan afka iyo mayaysadayan shacabkana walwalba diirida iyo saaranaya raayan balse tilaabo horle ma qaadayan cadaalad sameeyan shacabka hayn wada simanaadoy si landera guul eena dhugunsadaha kale may bahaayeen caadil ciidan xasanow oo hanoweeri xaafadda mursal isuna waa dhugunsadii afaraad may ba sheegay dadka ini la kaqiimayo aqoontiyo olan erna kana ina adeerka ee kana ha ihiga eena qof welibana aqoontis laka qadari ilhaagna xaafadda caalami iyo hanoweertii yeena mayba sheegtay da-yarta haddii dawladda shaqo yaraan ku jirta ilbaabka laya seenfurun ilbaabka seenfurun waa ini oo isin dhina kala daw eena ka birana dadoo dawladda kor jeeda ku birana tahriibana isin an erne isin hooginka talatana dadkin i dalkin walan qabatan maadaama kursigii wasiirka hata ka fidhiyoba bara'ada fadheeda korta dawladdan iyo ku codsatay gaar ahaan wasaaradda shaqadii shaqaalahan iyo ku codsatay da-yarta intii shaqada lanku helo ini wacyigelin lan suubi la dhiirigeli siyo ka sugan teemka shaqada ha ku bahaasa ena mudane wasiir ta waa wacyigelin tona ini cadaalad la suubi tona ini mas-uuliyiinta afka kamaya haysadaayaan madi social media ha fidhiyaan tan kalena mayba waa ini dadka qof walba aqoontiis laka qiimaya ena wasiirka yaa an gudbiya
بسم الله حسن أنا ما صنتها dadkan shacabka ah oo mataqaanaa fikirkooda kasoo dhiibanaya idaacadda oo barnaamijka ka qaybgalayana dhammaantood aada u mahadsan yihiin waan maqlaya dhegaystayaasha fikirkooda kala duwan ilaa lix qof todoba qof meelahaas ahaan maqyaasayaa niyo horta muddo waqti aan u maranaya laba kun iyo shan iyo tobankii laba kun afar tobankii muqdisho iyo dhankaasaan u badna idaacadahan aada u dhegeysan jiray cabashadu sidan ay ka daran bay ahayd dowladda dhexe weeyaa oo maamulkan ka awood badan oo ka dhaqaalo badan oo beesha caalamka o dhan meesha ay degan tahay sidan unbay dadku u cabanayeen guud ahaan shaqalaan baahsan baa waddanka soomaaliya ka jirta dhalinyarada mataqaanaa waxbarata ee jaamacadaha kasoo baxaysa bil walba ama sanad walbana waad aragtay aad bay u tira badan yihiin jaamacadihiba aad u tira batayba xilligii dowladda hore ay burbureysay jaamacadaha waddan ku yaalla laba saddex bay ahaayeen muqdisho hadda markii ugu dambeysay lixdan dhowr ay marayeen jaamacaduhu iskuulladana lama tirin karo baydhabo ogta jaamacada ku yaala farabadniyooda gobol kastana saas ugu furan yihiin hay-adana dadkii wuxuu kala jiraa wadamadan dariska oo dhan kenya etoobiya uganda tanzania jabuuti wadamadan dariska carabaha oo dhan ilaa indiya malaysia yacni ardayda wax soo baranaysa waa tirada ka badantay say shaqa la-aanta u yartahay iyo wadanka duruufaha ka jira iyo sida dhalinyaradu ay wax usoo barteen ama jaamacadaha iskuullada ay uga soo baxayaan wax isu dheeli tirnaa xaaladda horta waa dareemi kartaa culayska dowladdiina aad bay u tahoratay dhaqaalihii uu iska yaryahay duruufo badan ba iska jiro caqabadaha jiro waa ogtihiin dhalinyarada horta waxaan ugu baaqayaa marka hore in un keliya aan la fiirinin tiro yar oo ay dowladdu soo dhejisay oo imtixaan laga qaadahayo ama waxayda soo dhejiyeen keliya ma ma daboolayaan baahida mataqaana waddanka jirta dhalinyarada marka waxaan ugu baaqayaa horta wixii kale ee shaqo abuura ee ayaga aqoontooda xirfadooda ay ku qabsan karaan ama ganacsi mataqaanaa ha noqdaan ama ha barnaamij ganacsi diyaarsadaan ama barnaamij beeraha la diyaariyo ama shaqooyin badan oo kale oo iyagu ay abuuri karaana jira iskuulle iyo jaamacado iyo mataqaanaa barnaamijyo badan istaallo baree badan caafimaad kuwa caafimaad soo bartay wax badan baa la abuuri karaa wixii marka ay abuuri karaan oo iyaga laftoodu shaqo abuurna ay ku samaysan karaan bulshadan ay wax ugu soo kordhin karaan inay horta ay qabsadaan sababta waa waxaa waaye dowladdii bajetkeeda aada buu isaga yaryahay waxa waxa laga sugayay inta badan ama wax laga helaya kaalmada waa beesha caalamka wasaaradihii waad aragtay mataqaanaa iyagoo inta afar laatan wasaaradood iyo madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo hay-adihii aada u fara badan haddana shaqaalahooda rasmiga ee mushaarka qaata ma badna waad ogta inta badan volunteer iskaga shaqeeya waxa keenayana waa duruufaha dhaqaale ee jira weeye marka taasi waa taa tan kaleeto waxay u badnaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka warkooda wuxuu u badnaa cadaalad daraa jirta cadaalad ha la sameeyo warkooda u badnaa arrintaa way soo noqnoqotay aaday usoo noqnoqotay marka annaga marka ka wasaarad ahaan baan anugu hadda ka hadli karaa fikirna aan ka dhiiban karaa waxna aan maqal ka ballan qaadi karaa wasaaradu way badan yihiin waxay laga soo dhejinayana ma aha wasaaradda anada oo keliya annaga wax shaqaalo oo ka wasaaradahan aan soo dhejin ilaa hadda maba jiraba guddiga waan idiin sheegay oo anu muddo yar aan joogaa muddada hadda aan joogo shaqaalihii u horreeyey waa kan hadda dhijisan wey intii hadda annaga aan joognay kaas xaaladiisa waa la soconaynaa hadduu alla idmo guddigana waa waxaway waan u baaqnay waana la hadlaynaa in dhallinyarada reer koonfur galbeed ee wax soo barteen cadaalad loo sameeyo itixaamada mataqaanaa si cadaalada loo qaado loo xaqsooro arrintaasna waxaa waye mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay dhammaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ayay saaran tahay wax oo mataqaanaa cid gaara gooni ku amaha wasaaradahoo dhan xafiiska madaxtooyada iyo dhammaan dowladda o dhan ay saaranta taas marka waxaa waaye wixii annaga ka wasaarad ahaan karaanka annaga ah waan samaynaynaa waan dadaalaynaa hadduu allaha awoodala uu ogolaado dadkiina wixii wax ku wada filan ma aha qof walba oo intuu gala waayana hadee hadduu cabasho soo gudbiyo cadaalad dara la sameeyo u dhaho iyadana dhibkeeday leedahay bini aadamkuna waa khaldami karaa waxaa weeye dee ilaahay unbaa ummadda u xaqsoori kara oo cadaalad samayn kara bini aadam haddii xataa cadaalad la sameeyo yani dhaliil iyo eel laga waayi mahayo taasina taas waaye ee dhanka kale ee shaqa abuurka waxaa weeye wixii shaqa abuur ah maadaama annaga hadda bajet aan hayno ka dowlad ahaan uusan jirin waxa weeye meelihii khusaysa iyo beesha caalamka iyo hay-adaha iyo ciddii khusayso dhan oo u gudbinay baahiyihii shaqa abuurka iyo mashaariic badan baan rajeynaynaa hadduu alleyno taas haddii ilaahay soo fududeeyo waxaan ballan qaadaynaa annaga in dhalinyarada dumarka dadka shaqa la-aanta inaan wacyigelin iyo siminaaro badan aan siino wixiina soo gaarana aan si cadaalada u maamulon ugu qaybno hadduu alla ogno annaga ka wasaarad ahaan marka duruufaha iyo xaaladaha iska jira hadda waa ogtihiin oo annaga shaqaalaha annaga xataa mashaar lahayn waa aniga idiin sheegaya duruufaha iska jira awgood weeye taasi waddanka xaaladda ka jirta oo dhan waa asaas marka xasana waxaa weeye marka shacabkuna waxaa weeye cabashadooda in la tixgeliyo oo loo naxo waa waajib dastuuri oo diini oo na saaran weeye shacabku waa shacabkeena dhalinyaradu waa dhalinyaradeeni qof walbana mas-uuliyadda uu hayo ilaahay baa kula xisaabtamaya kullukum mas-uulin wa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin xadiidka nabigu ahaa qof walba waa raaci qof walbana waa mas-uul wixii loo xilsaaray baana lagu xisaabtamaya hadhow marka taasna iyada laftirkeeda waana dhaaranay oo kutub baan marnay in marka waxaa weeye wixii awoodaanada ama shaqadaanada ama na soo mara aan cadaalad ummadda u samayno waa arrin na saaran oo waajibnuwa ilaahayna nagula xisaabtamahayo waana dareensannahay arrintaas iyada ah xabashada dadweynahana waxaa weeye aad baan uga xumahay kulley waxaa weye dadku wax unbay dareemayaan waxay dareemayaan waxaa weeye waa waxaa laga yaabaa in wax un ku jiro wixii hadda ka dambeeya marka annaga wixii karaanka annaga waan dadaalaynaa wasaaradaha iyo cid kastoo ay shaqa naga dhexaysana arrintaas iyada waa la sheergalaynaynaa marka aadaad u mahadsantihiin adiga iyo kasoo qaybgalayaasha saaxiibaday iyo dadweynaha shacabka oo barnaamijka nagala qayb qaadanayo dhammaantiina waan idiin mahadcelinayaa barnaamijkaana waxaa waye aadaan ugu faraxsanahay dadwadaaga in shacabka lala yeesho markii muddo la joogaba mar aada noogu yeedhaan oon ka qayb qaadano waxaa waye lays waraysto wixii xoga lays dhaafsado waa aadan ugu faraxsan waan soo dhaweynayaa waadna mahadsantiin dhammaantiinba saas oo kale unuuna kiigmaha nagaana dhugunsadyaal guud ahaanba may ba ununtaaka gebagabeeyaanay barnaamijkii dhalinyarada toddobaadkan toddobaad walba maalin walba oo arbaa eh iyo mayba isinku dhugunsadaasana barnaamijka dhalinyarada warbaahinta raadiyo warsan unoo diirada ka saaran walaayaabogay cusub dalka ama deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada madaxda koonfur galbeed ee kumeeldeerka ee baydhabo barnaamijka toddobaadku mayba marti ka hayay wasiiru ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bashiir sheekh cabdi dhalinyaro mayba oo la qayb qaadaayay iidan iidow eedan oo ku mid ah dadka walha ka baradan dalka kenya islamarkaasna shaqalaanka ee baydhabo shaqalaanta iyo ku hadalaay calidhiidha maybwa macalimiinta walka barow jaamacayada jaamacado ka yaalan biladka kan baydhabo jaamacadda khayra university guud ahaan barnaamijka dhugan sidayaal antaha ka gebagabeeyana barnaamijka anoo sheela dhaysiin la soo saayay farsamada quruxda badan waa maxamed xuseen faliir b k meelo kula socotaan waa warbaahinta radio warsam toddobaadka dambe niinbalangaantii barnaamijkan barnaamij iyo reedunku kulmaana sada ii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
magaaladii impiria adagii induujiya fikirkii ay furnay halliin ay dhugnee dhibdhaamada ku soka dhulkiisiile sidhaho ee dhakiga yaale lamba dhinishey maka dheeqsado maka dheeqsado